yo'eel cutubka saddexaad bal eeg waayahaas iyo wakhtigaas markaan soo celin doono maxaabiistii dadka yuhuuda iyo reer yeruusalaam ayaan quruumaha oo dhan soo wada ururin doonaa oo wada keeni doonaa dooxada yehooshafaad oo halkaasaan iyaga ugu xukumi doonaa dadkayga iyo dhaxalkayga oo dadka israa'iil ah aawadood waayo quruumaha way ku kala dhex firdhiyeen oo dhulkaygiina way qaybsadeen oo iyagu dadkaygii way u saamariteen oo wiil bay dhillo kiro u siiyeen oo gabadhna waxay ku iibiyeen khamri ay cabaan haddaba turoos iyo sidoon iyo kulli gobollada falastiin oo dhammow bal maxaad iga doonaysaan ma abaalgud baad ii siinaysaan oo haddaad ii abaalguddaanna intaan dhaqsado ayaan degdeg abaalgudkiinna madaxiinna ugu soo celin doonaa waxaad qaadateen lacagtaydii iyo dahabkaygii oo alaabtaydii wanaagsanayd oo qurxoonaydna waxaad geliseen macbudyadiinna oo weliba dadka yuhuuda iyo reer yeruusalaamna waxaad ka iibiseen dadka gariigta ah si aad iyaga dalkooda uga fogaysaan aawadeed haddaba bal ogaada iyagii waxaan ka soo kicin doonaa meeshii aad ka iibiseen oo abaalgudkiinnana waxaan ku soo celin doonnaa madaxiinna oo wiilashiinna iyo gabdhihiinnaba waxaan ka iibin doonaa dadka yuhuuda oo waxay ka sii iibin doonaan dadka reer sheeba oo ah quruun aad u fog waayo rabbiga ayaa saas ku hadlay haddaba quruumaha dhexdooda saas ka naadiya dagaal isu diyaariya oo ragga xoogga badan oo dhan soo kiciya ragga dagaalyahanka ah oo dhammu ha soo dhowaadeen oo iyagu ha soo baxeen haddaba birtii marashyadiinna seefo ka tunta oo majooyinkiinnana warmo ka tunta oo kii itaal yaru ha yidhaahdo xoog baan leeyahay quruumaha nagu wareegsan oo dhammow kaalaya oo soo dhaqsada oo dhammaantiin isa soo wada urursada rabbiyow kuwaaga xoogga badan halkan u soo dir haddaba quruumuhu ha kaceen oo ha yimaadeen dooxada yehoshafaad waayo halkaasaan u fadhiisan doonaa inaan xukumo quruumaha hareeraha ku wareegsan oo dhan waxaa beerta laga goosan lahaa way bislaadeen haddaba mindi lagala oo macsaradii canabku way buuxdaaye kaalaya kutunta berkedihii macsarooyinka way buuxsdhaafeen waayo iyagoo xumaantoodu way weyn tahay dad badan oo badan ayaa ku jira dooxada xukunka la gooyey waayo maalintii rabbigu way ku soo dhowdahay dooxada xukunka qorraxdii iyo dayixii way madoobaadeen oo xiddigihiinna iftiinkoodii way ceshadeen rabbigu buursiyoon buu ka qaylin doonaa oo codkiisuu kaga hadli doonaa yeruusalaam oo kolkaasay samooyinka iyo dhulkuba gadhiiri doonaan laakiinse rabbigu wuxuu dadkiisa u ahaan doonaa magangal oo reer binu israa'iilna wuxuu u ahaan doonaa qalcad adag oo sidaasaad ku ogaan doontaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo aan deggan ahay siyoon oo ah buurtayda quduuska ah oo markaasaa yeruusalaam quduus noqon doontaa oo shisheeyaal dambena iyada ma dhex mari doonaan innaba oo wakhtigaas buuraha waxaa ka soo tifqi doona khamri macaan oo kurahana caanaha ka soo shumi doona oo webiyaasha dalka yuhuuda oo dhammuna way durduri doonaan oo guriga rabbigana waxaa ka bixi doonta ilbiyo ah wayna waraabin doontaa dooxada shitiim dulmigii dadka yuhuuda lagu sameeyey aawadeed ayaa dalka masar cidlo noqon doonaa oo dalka reer edomna wuxuu ahaan doonaa lamadegaan abaar ah maxaa yeelay iyagu dhiig aan xaq qabin ayay dalkooda ku dhex daadiyeen laakiinse dadka yuhuudda weligiis wuu jiri doonaa oo yeruusalaamna way raagi doontaa ab ka ab oo waxaan u aari doonaa dhiiggoodii aanan horay ugu aadhin waayo rabbigu buursiyoon buu deggan yahay